Guddoomiyaha xaafadda Biyo-kulule ee magaalada Boosaaso Cabdiweli Cali Xaaji Cartan iyo mas'uuliyiin laamaha xaafaddaasi ayaa bilaabay dhiraynta hareeraha wadooyinka laamiga iyo guryaha. Dhir-beeristan ayaa waxaa iska kaashanaya maamulka degmada Boosaaso, bulshada deegaanka iyo ururada ka shaqeeya arrimaha deegaanka. Guddoomiyaha xaafadda Biyo-kulule ee magaalada Boosaaso Cabdiweli Cali Xaaji Cartan ayaa ka warbixiyay muhiimadda ay u sameynayaan dhir-beerista.
Waxaa maanta sharaf noo ah inaan bilowno wejigii labaad ee dhiraynta xaafadda Biyo-kulule, gaar ahaan laamaha Dixlaatanka Juun, Kusoore iyo Gariblexee. Waxaan ugu talagalnay barnaamijkan konton geed oo hordhaca insha Allah. Jilibka hore waxaan beernay dhir boqol geed ku dhowdhow. Haddeer waxaan rabnaa insha Allah inaan beerno konton geed wadada Raxma iyo wadada madaxtooyada Gasha. Waxaan rabaa barnaamijkan inay ka faa'iidaystaan bulshooyinka xaafadaha ku dhaqan. Waxaan ka codsanayaa inay dhirta sida xilqaanka ay bulshada u beerayso in inta kale ay ilaaliyaan oo xaafaduhu ilaashadaan oo waxaa weeye dhirta markii la beerayaan oo daryeelka iyaga ayaa laga rabaa. Boosaaso waxaa lagu tiriyaa magaalooyinka ugu roobka yar ama waxaa la dhahaa waa magaalada ugu roobka yar Soomaaliya. Maantana adduunka waa la soconnaa cimilada iyo sida looga hayo. Marka dhirtu waxay ka qayb qaadataa bilicda, waxay ka qayb qaadataa in nabaad guur uusan imaan, waxay ka qayb qaadataa quruxda iyo maarag faras-magaalaha weliba laamiyada.
Dhir-beerista laga bilaabay wadooyinka iyo guryaha magaalada Boosaaso ayaa waxay qayb weyn ka qaadan doontaa horumarinta bilicda iyo caafimaad qabka magaaladaasi.